بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaynu ku dhex jirnay ikhwaani mabxadkii ugu dambeeyey oo ahaa xukmu binaa'i اlqubuur waxaynu shala soo caddaynay oo ka soo hadalnay inayna bannaanayn in waxa weeye masaajid laga dul qabrigii masaajid laga dul dhiso ayaynu ka soo hadalnay waxaa inoo hartay mas'ala aqwaasha culimmada ka soo baxnay hal mas'alaa inoo hartay oon shala tilmaanay oo ahaa qabriga nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaynu marka maanta ka hadlaynaa iyo gebagabadii risaalada halkaas ayay markaa ku dhanta mas'ala tabayana mimaa sabaqa waxaa inoo soo hormaray waxaa inooga caddaaday wixii inoo soo hormaray waxa weeye bayaanahu caddayn la caddeeyey annahu laa yajuusu ina annahu laa tajuusu salaatu salaadii inayna bannaanayn fi lmasaajid allatii fiihaa qubuur inayna bannaanayn waa inoo soo caddaatay ikhwaani oo aqwaashii culimmada say u caddeeyeen culimmadiina inay isku itifaaqeen arrinkaasi inay wax bannaan ahayn haddaba famaa xukmu wujuud famaa xukmu wujuudi qabri nabiy sala allahu calayh waalihi wasalam fii masjidi fii masjidi maxay tahay xukumka hadda xaalka taagan oo qabriga nebiga calayhi salaatu wassalaam uu ku dhex jiro masaajidkiisii wa hal tukrahu salaatu fiih salaaddii ma karaahiyay noqonaysaa haddii ay culimmada yidhaahdeen qabri kasta masaajidku ku dhex jiro waa karaahiya in lagu tukado labadaa mas'alo ayaynu waxa weeye aqwaashu say culimmadu uga jawaabeen ayaynu soo naqlinayna aljawaab awalan marka ugu horeysa waxaan caddaynaynaa oo waxa weeye sida culimmadu u caddeeyeen usoo raraynaa inaynan ahayn arrinkaasi horta arrin nebigu sameeyey ama saxaabadii sameeyeen ama nebigu ka dardaarmay inaysan ahayn ee arrin ay dad dambe sameeyeen ay tahay marka qodob qodob baan usoo qaadaynaayo qodobadan soo socda si fiican ila fahme awala ana nabiya sala allahu calayh waalihi wasalam lam yudfan fii masjidihi horta marka ugu horeysa waxaad ogaataa nebiga calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisa laguma xabaalin wa inamaa dufina waxaa lagu xabaalay fi lxujra fii xujratihi ayaa lagu xabaalay gurfatihi ay xujradiisi ayaa lagu xabaalay oo xujradii caaisha radia allahu canha ayaa lagu xabaalay oo qolkaas waqad kaanat khaarija almasjidi masaajidkana way ka baxsanayd qaala alcalaamatu alalbani raximah llah waxa uu yidhi isagoo arrintaa ka hadlaya waxa uu yidhi ana haadihi middan wa in kaana haba ahaado huwa almushaahidu alyowm macnaa qabriga nebigu rabaa inuu ka hadlo middan buu yidhi hadda maanta sidaan loo jeeda ah haba noqotee fa innahu lam yakun kadalika sidaa ma ahayn fii cahdi saxaaba xilligii saxaabada sidaas ma ahayn oo maanta siaad ku arkaysid ma ahayn xilligii saxaabada fa innahum iyagu lamaa maata nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wassalaam markuu dhintay dafanuuhu waxay ku xabaaleen fii xujratihi allatii kaanat khaarija almasjid khaarija masjidihi ahayd bijaanibi masjidihi masjidka nebiga dhinaciisa ku dheganayd oo dhinac bay kaga dheganayd ee kuma dhex jirin wa kaana yafsilu waxaa kala saari jiray masaajidka iyo waxa weeye xujradana waxaa u dhexeeyey beynahumaa jidaarun derbi baa udhexeeyey oo derbi baa udhexeeyey fiihi baabun derbigaana albaab buu lahaa kaana nabiyu sala allahu calayh waalihi wasalam yakhruju minhu ila almasjid markuu guriga ka soo baxayo oo masaajka soo gelayo ayuu albaabkaa kasoo geli jiray oo albaab baa derbiga ku yilay laakiin qolku derbi baa udhexeeyey iyo masaajidka wa haadaa buu yidhi marka kaas waxa weeye derbigaa udhexeeyey oo albaabka uu kasoo geli jiray waxa uu ahaa buu yidhi amrun macruufun arrin la yaqaan oo macruufa oo maqduucun bihi ay go-an tahay oon wax shakiya ku jirin cinda alculamaa walaa khilaafa wax khilaafana kuma jiro fii dalika beynahum culummada dhexdoodana wax khilaafa arrinka ah oo yaallaa ma jiro waasaxaabatu radia allahu canhum saxaabada oo dhan ilaahi ha u naxariistee xiinamaa dafanuuhu markii ay ku xabaaleen gurigiisa markay ku xabaaleen fi lxujrati xujrada markay ku xabaaleen qolka innamaa facaluu daalika waxay arrinkaa u sameeyeen oo sababta ay u sameynayeen waxay ahayd kay laa yatamakana si aynan suurtagal ugu noqon axadun qofna ayna ugu noqon bacdahum min itikaadi qabrihi masjida si aan qofna qabrigiisa masaajid uga yeelan qasdigoodaba saas u ah khulaasada kalaamka sheekh albaan raximahullah wuxuu caddaynayaa laba arrimood kow horta sifadaan maanta masaajidka nebiga iyo qabrigiisu isku yihiin inaynan ahayn wax ay sameeyeen saxaabadii maxaynuna kitaabka awalkiisa kaga soo hadalnay cidda la raacayo oo lagu dadanayo waayo waa saxaaba somaali ridwaanullaahi caleyh haddaba marka saxaabadii ma samaynin sidaan ee wuxuu nebigu ku xabaaleen qolkiisii ka baxsanaa masaajidka oo dhinaca ku hayay derbi baana udhexeeyey masaajidka iyo qolka derbigaasna albaab buu lahaa laga soo galo oo waxa weye nebigu uu salaada markuu su-aaday uu kasoo galo ayuu lahaa haddaba qolkaasi wuxuu ahaa wax ka baxsan masjidka nabiga caleyhi salatu asalaam qolalkii kalena saas oo kale ahayeen oo xaasaska nebigoo dhan saasay ugu wada dhowaayeen masaajidka oo mid walba qolkeeda lahayd iyo gurigeeda haddaba iyadoo saa ay tahay markay saxaabadu ku xabaalayeen gurigana ulajeedadii ay ugu xabaaleenba waxay ahayd si aan looga dhigan masaajid oo waxay ka baqeen waa naga xadiidka caaisha soo marnay waxaynu ka baqeen haddii banaanka lagu xabaalo in masaajid laga dhisto ama cibaado lala aado soo ma halkaa xifdan la xifdiyayayba ugu xabaaleenba haddaba hadday saa tahay oo saxaabadii u caddeeyeen sidaas ay sameeyeen dee qofkii dambe oo isagu bedelay waa inoo imaan doonaaye oo masaajidka soo dhexgeliyey kaasaa khaladka iska leh ee saxaabadii shaqo kuma lah ridwaan ullaahi caleyh horta qodobkaa mayla fahamteen ikhwaani horta qodobka aynu fahano laba arrimood buu iska saaran yahay saxaabadu masaajidka nebiga gudihiisa kumay xabaalin nebiga waa warcad soo ma waana itifaaqulculamaa codod isla ogol yihiin qolkaasay ku xabaaleen hadda inagu masaajidka aynu joogno haddii dhinaciisaa qol ku yaalo oo matalan imaamku iska degan yahay ma masaajidku ka mid yahi ka mid ma so masaajidoo dhan bayd arki jirin qol in geeska looga dhiso imaamka iyo mu-adinka iyo qolkaasi masaajidka xukumkiisa male ama qol dugsiyo lagu dhajiyo ama qol dukaama dukaamaha xataa lagu dhajiyaa marka masaajidka inta lagu tukanaya weeye wixii banaankaa jiraa dee shaqa kuma lihin wey sababtiina ay saxaabadu halkaaba ugu xabaaleen nabiga waxay ahayd waxayba ka baqeen haddii qabuuraha la geeyo in cibaado lala doonto marka meeshaasayba ku xifdinayeen oo yidhaahdeen dadka si looga ilaaliyo inaan halkaas loo dhowaan halkaa marka waa qodob saxaabadii oo dhanna ridwaanullahi cabsi inoo imaan doontaa ma aynan soo gelin masaajidka xataa markii la waasicinayay ma ay soo gelin waynoo arki doonaa thaaniyan qodobka labaad ina asaxaabata radia allahu canhum saxaabada radia allahu canhum ilaahay ha u naxariistee lamaa wasacuu almasjid waa arrinta masalada labaad we lamaa wasacuu lmasjida masaajidka markay ballaariyeen lam yadkhuluu ma aynan soo gelin alqabra qabriga ma aynan soo gelinin fi lmasjidi masaajid gudiisa ma aynan soo gelin masaajidka nebiga calayhi salaatu wassalaam wuu yaraa xilligii nebiga dadka muslimiintana waa yaraayeen laakiin markii dambe oo cumar bna khadaab laba jeer baa la waasiciyey xilligaa abubakar lama waasicin xilligii cumar waa la waasiciyey xilligii cuhmaanna waa la waasiciyey labadooduba dhinacii caa-isha qolkeedu xigay way diideen in loo waasiciye dhinacyadii kale u waasiciye mafhumata ikhwaani dhinacyadii kale oo waxay yidhahdeen dhinaca qabriga nebigu xigo masaajidka iyo agaarkiisa ayaa lagu soo dari dhinaci dhinacyadii kale u waasiciyeen oo u weyneeyeen waa itifaaq arrintaasina oo wax khilaafa oo ku jira male marka labadii jeer oo saxaabadu ay masaajidka weyneeyeenba masaajidkuso afar dhinac male dhinacii qolkaa caaisha xigay maaha dhinacyadii kale u waasiciyeen oo amarkii amiiru lmu'miniin cumar iyo cuhmaan saasay sameeyeen yaa markaa soo geliyey masaajidka nebiga calayhi slam qabriga yaa soo geliyey oo kusoo daray oo qolka caa-isha ku fidiyey oo waxa way soo dhexgeliyey waa kan wa inamaa adkhala waxaa soo wa inamaa udkhila waxaa la soo geliyey alqabra qabriga fi lmasjidi masjidka waxaa la soo dhexgeliyey fii cahdi bani umaya nimankii markii dambe boqortooyada ka dhigtoo bani umaya la oran jiray ayaa waxa weeye xilligoodii baa la soo geliyey weliba bitaxdiid fi khilaafati alwaliid ibni cabdilmelik cabdilmelik ibni marwan wiilkiisi alwaliid markii uu khilaafada u dhiibay ayuu waxa weeye soo geliyey ha alwaliid ibni cabdilwaliid ayaa soo geliyey xilligee bay ahayd oo xilligaas amar buu ku bixiyey wuxuu amar ku bixiyey sanadku markuu ahaa sanata thamaanin wa thamaaniin sanadkii markuu ahaa siddeetan iyo waxa weeye maaragtay a siddeetan iyo sideed thamaaniya wa thamaaniin siddeetan iyo sideed hijiriyadu markay maraysay ayuu waxa uu amray bihadmi lmasjid masaajidka in la dumiyo masjid nabawiy ayuu amray wuxuu kaloo amray wa idaafati in lagu daro waxa weeye xujra aswaaji nabiy sala allahu calay slam qololkii xaasaska nebiga oo u dhowaayo oo dhan wuxuu yidhi inta la dumiyo dhulkooda ha lagu daro masaajidka ilaah ha loo idaafeeyo markaasaa waxaa dhacday fa adkhala fa udkhala fiihi xujrata caaisha radia allahu canha xujradii caa-isha oo nebigu ku xabaalaa ayaa qololkii ka mid noqotay dhinac walbuu marka u fidiyey fa saara alqabru qabrigii waxa uu ahaaday oo dhex galay waxa weeye qabri nabiy sal ly slam waxa uu soo dhex galay masaajidkii buu markaa sidaa kusoo galay fa saara qabru bidalika fi lmasjid bidalika fi lmasjid masjidkii buu soo dhex galay jayid hadduu marka ninkaani ficilkaa sameeyey weliba ninka uu amray oo amiirka u ahaa markaa waaliga u ahaa guddoomiyaha gobolka u ahaa madiina waxa uu ahaa cumar ibni cabdilcasiis ninkaana waa amiirkii muslimiinta oo dhan amar buu ku bixiyey waana arki doonaa ibnu kathiir aqwaashiisa ayaanu keeni doonaa laakiin mas'ala walam yakun fi lmadiinati madiina maalintaa ma joogin axadun min asaxaaba hal qof oo saxaabada ka mida maalintaa madiina kuma noolayn xiina daaka waqtiga kuma noolayn qaala alimaam waxa uu yihi imaam ibni kathiir raximah llahu tacaala si fiican ila socda ikhwaani maxaynu nidhi hal qof oo saxaabada ka mida maalintaa madiine ma joogo rag iyo dumarba maba joogaanba waayo waxaa la yidhi waan arki doonaa ninkii ugu dambeeyey oo saxaabada madiine ku dhintay jaabir buu ahaa jaabirna waxa uu dhintay weliidkan marka uunan xukumka qaban ee aabihii uu hayo xukum wey oo cabdilmalik uu hayo wadakara waxa qaala ibnu kathiir waxa yihi raximah llah wadakara waxa uu sheegay ibnu jariir ibnu jariir atabari ayaa waxa uu sheegay annahu fi shahri rabiici lwal bishii rabiic lawal markay ahayd oo min hadihi asana waa sanadkii waxa weeye thamaaniya wa thamaaniin sideetan iyo sideedii hijriyada markay ahayd ayaa qadima waxaa soo galay oo yimid kitaabkii uu soo qoray alwaliid ayaa kitaab risaalo soo qoray warqad buu usoo qoray yuu usoo qoray calaa cumar bni cabdilcasiis oo markaa ahaa guddoomiyaha madiina amiirka madiine ahaa laakiin yaa xukuma oo madaxweyne u ah alwaliid isagu markaa ma aha khaliif markan dambuu noqon doonaayo ya'muruhu wuxuu amray bihadmi lmasjid masaajidka annabawiy in la dumiyo oo ciriiri buu noqday masaajidka muslimiintii aabatay wa idaafati xujr waxa weye aswaaji nabiy sal slam qolalkii nebi xaasaska nebigana in lagu idaafeeyo ileyhi oo waxa weeye masaajidka lagu daro ayuu amray oo waxa uu yidhi halkaa ha lagu daro waay waxa uu yihi markaa wa an yuwasicahu inuu ballaariya buu amray min qiblatihi qiblada wa saa'iri nawaaxiihi iyo dhinac kasta inuu ufidiyo qiblada inuu ufidiyo dhinac walba inuu ufidiyo xataa yakuuna ilaa uu ahaado cabirka uu ku fadhiyo mi-atay diraac fii mi-atay diraac ay laba boqol oo dhudhun oo lagu dhuftay laba boqol oo dhudhun laba boqol oo dhudhun oo murabaca weeye macnaha dhudhunku waa intaas soo ma marka laba boqol oo dhudhun ila berigaa m tiradaan ma jiri moogta diraac wax lagu cabiri jira laba boqol oo dhudhun in lagu cab in laga dhigo oo waxa weeye afar geesa dhinac walba inuu saa ugu fidiyo isleekaysiiyo ayuu amray marka masaajid weyn buu markaa noqonayaa sooma wax aada u weyn buu noqonaya xilligaa dadku waa wa waa leekaanay waxa uu yihi marka wa an yuclaa inuu wa an yucli inuu ku dhiso oo waxa inuu kor u qaado waxa weeye suquufahu saqfigiisana inuu kor u qaado oo waxa weeye aada u dhiso falam yajid cumar buddan khasa bay ku noqotay cumar ibn cabdilcasiis min hada inuu galo maaha oo uu maaratay dhisa maahe wax kale ma helin wa sharaca ay macnaha dariiq kale uma fura wa sharaca waxa uu gudagalay fii binaa'ihi inuu dhiso ayuu gudagalay wa shamara guntigu u xirtay weeye shamara isaarahu guntigu u dhuuqsaday wajtahada waana ku ijtihaaday fii daalika arrinkaas oo amarkii amiirka wuu qaatay oo uu ku dadaalay wa arsala waxa uu soo diray ilayhi weliid baa soo diray alwaliid ayaa waxa uu soo diray fucuulan ay cumaalan fucuulka waa cumaasha wey ragga shaqaale ah oo badan buu usoo diray oo waxa weeye si ay uga shaqeeyaan ayuu usoo diray oo in la dhisay masaajidka nabiga calai slat salaam waay fa adkhala waxa weeye fiihi alxujra xujrat nabawiya xujrata caaisha halkaa maalintaasay soo gashay oo la soo dhexgeliyey masaajidka waa ka fa dakhala alqabru qabrigiibaa soo galay marka fi lmasjidi masaajidkiibuu soo galay wa kaanat waxayna ahayd xilligaas macnaha wa kaanat xaddahu dhinaca ay xigtana waxau ahaa waxa weeye min alshari xagga qorax ka soo bax ayay ka xigtay ayuu leeyahy waaye wa saa'iri xujr umahaati nabiy umahaat lmu'miniinna iyagana wuu kusoo daray kulli sidii uu u amray alwaliid ayuu sidaa sameeyey wa yuxkaa waxaa la wariyaa buu yidhi oo la sheegay culummadii maalintaa joogtay waxaa ka mid ahaa saciid ibn lmusayib taabicigii jaliilka ayaa ka mid ahaa ankara waa ku inkiray oo wuxuu yidhi khalad weeye waxaad samaynaysaa idkhaala xujrati caaisha ayuu ku inkiray oo wuxuu yidhi dhinacaa ha u fidinina oo ha gelinina qabriga masaajidka dhinacyada kale u fidiya laakiin dee ninkaa weliid ayaa amarka watay lagama yeelin caalimkaas oo waxa weeye inkaarkiisii ma shaqaynin sidaa daraaddeed ayay arrintii ku dhacday marka halkaa marka kalaamka ibnu kathiir waxaynu ka fahnay isagana sidoo kale inay sababtu nooca ahayd ee uunan waxa weeye ahayn amar ama culumo ka yimid ama waxa weeye maaragtay laysku itifaaqay ama saxaabadii ogeyd midna inuusan ahayn amar uun ku yimid ahlulghalaba oo waxa weeye dee nin xukumkii haysta oo amar bixiyey dee amarkiisa cidna kama hor imaan karto sooma taasay ku dhacday marka weeye sidoo kale waxa weeye waxa uu tilmaamay isagana waxaa tilmaamay sidoo kale alxaafid ibn cabdilhaadi marka kalaamkaas hore ibn kathiir albidaaya wanihaaya taariikhda ayuu ku tilmaamaya sidoo kale alxaafid ibn cabdilhaadi waa ardadii sheekh islaam ibnu taymiya kitaab buu leeyahay qayima oo la yihahdo assarim lmunki ayuu leeyahay oo aada iyo aad uu u radiyo ahlubidaca ayuu leeyahay kitaab qayima ah iyo kutub kalaba qaala waxa uu yihi alxaafid ibn cabdilhaadi raximah اllahu tacaala wainamaa udkilat waxaa la soo geliyey alxujrata qolka waxaa la soo geliyey fi lmasjidi masaajidka la soo geliyey fi khilaafati alwaliid kulli culimmadu way tilmaamayaan alkhalid alwaliid ibn cabdilmelik xilligiisii baa la soo geliyey bacda mowti caaishata bacda mowti caamati saxaaba dhe bacda mowti caamati saxaaba aladiina kaanuu fi lmadiina markay dhinteen saxaabadii madiino joogay ay dhinteen ayayna arrinkaa dhacday wa kaana min aakhiri min aakhirihim mowtan kii ugu dambeeyeyna oo madiino ku dhintana wuxuu ahaa jaabir bni cabdillaahi waa laisla ogolayaa culummadoo dhan saxaabigii ugu dambeeyey oo madiino ku dhintay waxau ahaa jaabir bni cabdillahi bni xaraab goormuu dhintay talow wa tuwafiya waxa uu dhintay fii khilaafati cabdilmelik wiilkan hadda weliid waxaa dhalay cabdilmelik marka aabihii markuu xukumka haystay ayuu dhintay jaabir oo ugu dambeeyey saxaabadii fa inahu tuwafiya sanata waxa uu dhintay thamaanin wa sittiin markuu ahaa wa sabciin thamaanin wa sabciin sideetan iyo toddobaatan iyo sideedii markay ahayd maya ha toddobaatan iyo iyo sideeddii ayuu dhintay toddobaatan iyo sideeddii markaa masaajidka la dhisayana waa goorma siddeetan iyo sideeddii meeqaa udhexaysa toban sana udhexaysa marka jaabir oo dhin mootan toban sano weeye xilliga masaajidkan la dhisaya waana ninkii saxaabada ugu dambeeya ku dhintay baa layidhi halkaasoo kuma cadda marka inaan nin saxaabiya joogin khalaas walwaliid tawallaa waxa uu qabtay xukunka oo waxa weye xukunka uu la wareegay sanata sittin wa thamaaniin laba sanuuba hayaa markaa uu waxa weeye amrayo inuu waxa weeye siddeetan iyo lixdii buu la wareegay haddaba halkaa waxay nooga caddaatay inaanay jaabir iyo waxa weeye ninkaasa soo gaarin masaajidka xilligaasna la dhisayo oo saa loo gelayana inaan saxaabadii meeshaa joogin ee ay tahay wax aan ahayn ficlu saxaaba ficlu saxaaba ayaana xujo ah oo la raacaaye ciddii ka dambaysa xukumkood ficilkoodu waxba daliil ma leh sida ay culummadu ishaari doonaan sheekh albaani baa kalaamkaa tacliiqiyey oo tacliiq yar buu saaray kalaamka ibn cabdilhaadi ayuu waxa uu tacliiq yar saaro waxa uu yiri qowlkiisa uu yiri fi taxdiiri saajid marka uu ka hadlayo ibn cabdilhaadi baa waxa uu leeyahay ma uu tilmaaminoo waxa uu yihi fima bayna dalika baa la sameeyey arrintaa waxa uu yihi wainamaa lam yusama waxa uunan u magacaabin xilligii taxdiid sababtu waxa weeye oo uu u magacaabi waayey xaafid ibn cabdilhaadi macnaha waxa weeye dariiq xadi saxiixa oo dariiqda muxadisiinta kuma sugnaanin ee waa mu-arikhiinta weeye ayaa soo raray marka sidaa daraaddeed xaafidkaana muxadith buu ahaa wixii aan sanad saxiixa ku sugnaanin macnaha wax kaloo kuma jiraan waxa weeye xilliga bitaxdiid waa xilligee calaa kulli xaal waa xilliga uu haystay haddii la taxdiidiyo oo xilligaas uu haystay alwaliid ibni cabdilmelik ayaa waxa weeye xilligiisa weeye xilligaa uu qabtayna isagu khilaafada uu qabtayna waxa weeye waa markay ahayd siddeetan iyo lixdii jaabir ibni cabdillaahina ka hor buu dhintay aabihiisoo khilaafada haya marka intaas ayuu sheekh albanina u tacliiqinaya khulaasa fatabayana waxaa inoo caddaaday marka oo kalaamka inooga caddaaday culummada ana qabra ana qabra nabiy ay alqabr ashariif qabriga nabiga calayhi salaatu wasalaam inamaa udkhila waxaa la soo geliyey ila lmasjidi masaajidka ama fi lmasjidi masaajidka loo soo idaafeeyey almasjid nabawiy xiina lam yakun markii uunan joogin fi lmadiinati madiina axadun min asaxaaba qof saxaabada ka mida radia allahu canhu ma joogin wa ana dalik marka maxaa saa u leenahay haddii xilligaas saxaabadu joogi lahaayeen oo la odhan lahaa waxaan saxaabadii baa sameeyey dad baa daliishan lahaa soo ma haddaba saxaabadii ma jooginu ogow wa ana dalika arrinkaasina waxa uu ku dhacay kaana calaa khilaafati waxa weeye calaa khilaafi qaradihim arrinkaasna waa danta iyagu lahaayeen wax khilaafsan xiina dafanuuhu fii xujratihi markay qolka ku xabaalayeen iyagu waxay islaayeen nebiga yaan shirki lagu samaynin yaan cibaado qabrigiisa lala aadine halkaa ha lagu xifdiyo iyaguna maxay ka bacdi markaas way khilaafeen kuwaan marka sidaa daraaddeed falaa yajuusu limuslimin qof muslima uma bannaana bacda an carafa markii uu gartay haadihi alxaqiiqa xaqiiqadaa marka uu gartay an yaxtaja inuu daliishado oo yidhaahdo maxaad u diideysaan qabri dad badan baa maanta daliishada oo maxaad u diideysaan leedihiin qabriga lama gelin karo ku tukan mayno masaajidka nebigaba waa la soo dhexgeliyey bay daliil ka dhiganayaan soo ma haddaba daliil kuuma aha adiga maanta ficilka samaynaya oo qabriga dhex gelinaya iyo weliid oo dhexgeliyey isku mid baa tihin labadiinaba xukunkiinu xujo ma aha weeye ficilkiinu ee daliilka la raacayaa waa qowlka nebiga iyo waxa weeye saxaabadii ridwaanullaahi calayhim iyo nebigu wax uu amraye qowlkiina la raaci mayo iyo ficilkiina toona bal waxa weeye ficilkaasi ficil qowlkii nebigana waa kasoo horjeedaa ficilkii saxaabadana waa kasoo horjeedaa soo laynama oran ku daydaa khulafaa uraashidiin haddee khulafaa uraashidiin markay masaajidka ballaarinayeen waa iska ilaaliyeen inay dhinacaa u ballaariyaan ay waxa weeye qolkii caaisha dhinaciisa oo ay soo dhexgeliyaan waa iska ilaaliyeen dhinacyadii kale u fidiyeen haddaba qofkii raacaya salafkii waxay ahayd oo saxaabadii hadduu raacayo alwaliid waxay ahayd inuu raaco soo maaha sidii cumar iyo cuhmaan sameeyeen haddaba marka qowlkiisu xujo maaha ficilkiisuna xujo ma aha waana mukhaalif lisunnati nabiy sala allahu caleyh waali wasalam thalithan qodobka saddexaad oo arrinta aan kaga hadlayna waxay tahay wa maca haadihi almukhaalafa isagoo saa u khilaafay mukhaalafa asariixa oo waxa weeye lilaxaadiid annabawiya almutaqadima axaadiidtii aynu soo marnay iyo sunnadii khulafada isagoo saa u khilaafay ayay culimmadu waxay yidhaahdeen haddana fa ina almukhaalifiina kuwa saa u khilaafay lamaa adkhaluu markii ay soo geliyeen oo waxa weeye masaajidka ay qabriga soo geliyeen ixtaaduu xoogaa yar waxa ay sameeyeen ixtiyaad oo iska ilaaliyeen xagga qiblada inay waxa weeye noqoto ama waxa weeye qabriga salaadii lala qaabilo waa iska ilaaliyeenoo waa xeeladaysteen waxa weeye ixtaaduu lil amri amarkii xeelad bay sameeyeen shay-a maa si ay bal xoogaa u khafiifiyaan arrinta maxay sameeyeen marka faxaawaluu waxay ku dadaaleen taqliili lmukhaalafa mukhaalafadaa bal inay yareeyaan kollay khilaafkii ku dhacee ma amkanahum intii suurtagal u noqotay qaala alimaamu nawowiy raximahullah ayaa arrintaa bayaaninaya waxa uu yidhi qaala alculamaa culammadii waxay yidhaahdeen oo waxa weeye culimmadiibu ka soo naqlinaya inamaa naha nabiyu sala allahu calayh waalih wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu nahiyey can ittikhaadi qabrihi wa qabri gayrihi qabrigiisa iyo qabri kalaba masjidan masaajid in laga dhisto wuxuu u diiday khawfan min al mubaalaqa in guluwi lagu sameeyo waxa weeye fii tacdiimihi weyneynta la weyneynayo waliftitaani bihi iyo in lagu fidnoobo ayuu diiday arrinkaa fa rubamaa addaa daalika waxaa dhici karta inay arrinkaasi qofka u geyso ila alkufri gaalnimo markaasuu kabacdi arrintaan hadda tilmaamaynay tilmaamay waxa uu yidhi walamaa ixtaajat asaxaaba ayuu idlaaqay laakiin halkaasi waa waa khada oo waxa weeye asaxaaba markaa uu yidhi saxaabada ridwaanullaahi calayhim markii ay doonayeen inay fidiyaan saynu sheegnay dhinaca kale u fidiyeen ee waxa weeye qofkaani ku dhacay waxa weeye waa weliid weeye waxa uu yidhi markii ay sameynayeen iyo taabiciintiiba ilaa ila ziyaada markay u baahdeen in la ziyaadiyo masaajidka fii masjidi rasuul sala allahu calayh waalihi wasalam in la ziyaadiyo markay u baahdeen buu yihi sala allahu calayh waali wasalam xiina kahura almuslimuuna markay muslimiintu bateen oo dadkii ay sababtii masaajidkii qaadi weyday wamtadat iziyaadatu ziyaadadiina ay gaartay fidintii la fidinayey ilaa an dakhalat waxa weeye buyuuta ummahaati almu'miniin ilaa waxa weeye guryihii xaasaskii nebiga la soo geliyey oo hooyooyinkii mu'miniinta qolalkoodii oo dhan la soo wada geliyey ilaa ay gaartay waxa uu yidhi markaas kabacdi xilligaas ayuu soo tilmaamay iyo xilligii cumar iyo abubakar radi allahu maarata xilligii abubakar iyo waxa uu yihi banow cala alqabri waxay qabrigii dhiseen xiidaanan mana ahayn xilligii waxay maaragtay weliid xiidaanan murtafica ayay sameeyeenoo derbi bay u dhexaysiiyeen masjidka iyo waxa weeye qabriga mustadiiratan waxa weeye mustadiiratan wareegsanoo saasoo qiblada ka leexsan ayay u sameeyeen oo arrintaa maxay u samaynayaan hareerihiisay ku sameeyeen saddex gees saa u wareegsan lianlaa yadhara si uunan ugu muuqan masaajidka fiqabrigu si uunan ugu muuqan fi lmasjid oo waxay dhahan masaajidka qofku markuu soo galo hadduu qabrigii u jeedo si aynan u dhicin waxay ku xireen derbi saa u wareegsan oo hadda waa aragteen soo maaha derbiga saa ugu xiran ayay u sameeyeen filmasjidi halkaa waxaa tacliiqiye tacliiqa hoose waxa uu leeyahay sheekh albani oo kale raximahullah macnaha halkaa waxaa laga garanayaa saas maadaama ay sameeyeen daliil baa ku sugan oo waxa weeye waadixa qabriga iyo masaajidka inay isku muuqdaan lama rabo ay macnaha gudaha masaajidka iyo qabrigii inuu la arka lama rabo sababto waxa wey qofkii tukanayay hadduu qabrigii u jeedo inuu qaabilo soo ma dhici karto taasaa marka la diidayaa dayr baa lagu derbi baa lagu xiray qibladiina ka ba ka babacan oon qofna hadda la qaabili karin hadda qofkii salaad tukanaya si kasta hadduu yeelo qabriga nebiga ma qaabili karo askarta ka waardiyenaysana waa aragteen oo laga celinaayo oo waxa weeye sidaa loo sameynaayo marka ixtiyaad baa la yidhahdaa arrinkan oo kale oo waxay ugu talagaleen xujrada caa-isha radiallahu canha inaynan noqon mid xagga qiblada ka xigta qofkii tukanaya calaa kulli xaal marka aqwaashaas oo dhan waxay kutusaysaa ama ibnu kathiir ha soo raro ama nawowi ha soo raro ama ibnu cabdilhaadi ha soo raro ama ibnu jariir ha soo rare kulli waxay kutusayaan aqwaashaasi laba mas'alo ayaa meeshaa kasoo baxaysa inaynan bannaanayn qabriga nebiga in la soo geliya masaajidka nebiga caleyhi salaatu wasalaam ma bannaanayn waxaana daliil u ah cumar iyo cuhmaanba markay fidinayeen waa diideen inay dhinaca u fidiyaan taasi waa mas'ala culimmadiina waa ku raaceen waxaa kaloo inoo soo baxday ficilkaa qofka sameeyey inuu yahay alwaliid ibni cabdilmalik ficilkiisuna xujo ma aha waxaa kaloo inoo caddaatay waaxid min asaxaaba inuuna joogin marka uu sameynayey oo saxaabadii ay dhammaadeen halkaa joogay waa dhici karta in saxaabo kale masar iyo halkaa iyo meelo kale waa joogay laakiin jaabir baa ugu dambeeyey saxaabi ku dhinta madiina jaabirna waa dhintay oo khilaafadii aabihiibuu dhintay markuu haayey cabdilmelik halkaa marka qof xujaysan kara oo oran kara masaajidkii nebigaba qabri baa ku jiraa ma jiro sababto waxaa weeye xujadu waa kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga iyo saxaabadu say u fahmeen marka saxaabadii waxay u fahmeen inaan qabrigaa nebiga masaajidka la soo gelin karin amaa in qolkiisaa lagu xabaalay dee waa arrin banaantaasi oo qol ka baxsan oo guri ah awalba gurigu ahaa la degan yahay soo ma wax dhibaato ah taasi ma lahayn qasdigoodana wuxuu ahaa in nebiga la xifdiyo oo ayna marna dadku aynan la aadin cibaado oo aan dhibaata arrintaa ka imaanin mafhuuma taha ikhwaani halkaa waadix ma taha alkhulaasa marka waxaan khulaasaynaynaa marka arrinkan annahu laa yuujadu nasun sari saxiix wax saxiixa oo nas a lama hayo oo taquumu bihi alxuja xuja ay ku qumayso oo la deliishan karo calaa ana axada min asaxaaba waaxid min asaxaaba radia allahu canhum oo saxaabadii ka mid ah kaana fii cahdi waxa weeye tawsicati masjid masjidka markii la ballaarinayey hal mid oo saxaabadaa meeshaa ma joogin wa idkhaali la soo gelinayay idkhaal qabri qabriga la soo gelinaya waa waqtigii alwaliide horta qodobka halkaa dhigo waaxid min asaxaaba meeshaa ma joogin mar hadduuna waaxid min asaxaaba jooginna ficilka uu sameeyey waliid xujo ma aha xujo ma aha daliilna ma noqonayo laysa bixuja wax uu daliil noqonayo ma jirto yaa sidaa tilmaamay aniga ma aha ninka oranaya ee waxa weeye waa culummada dhegayso qowlka waxa weeye cabdilcasiiz alcalaama cabdilcasiiz ibni baas mufti diyaar sacuudiya oo muftiga lama ahaa ilaah u naxariistee waxa uu yihi raximahullah markuu ka hadlaya arrintaa warasuulu sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa saaxibaahu ay abubakar iyo cumar buu ujeedaaye radia allahu canhuma allahu naxariistee waxa weeye lam yudfanuu laguma xabaalin fi lmasjidi masaajidka laguma xabaalin wa inamaa dufinuu waxaa lagu xabaalay fii beyti caaisha gurigii caaisha ayaa lagu xabaalay walaakin lamaa waqtigii markuu ah lamaa wusica almasjid markii masaajidka la weyneeyey fii cahdi alwaliid ibn lmelik markii uu ninkaasi hayay ayaa udkhila la soo geliyey alxujrata fi lmasjidi masaajidka la soo geliyey fii aakhiri lqarni qarniga markii ugu dambeysay qarnigii koowaad alqarni alawal oo qarnigii saxaabada xilliyadii ugu dambeeyey walaa yuctabaru camaluhu hunaa camalkiisaana looma ictibaarinayo fii xukmi dafni xukum dafni looma ictibaarinayo leannahu horey baaba loo xabaalay nebiga filmasjidi masaajidka in lagu xabaalay looma ictibaarinayo ee qabriga nebigu qolkii caaishuu ku jiray lianna rasuullahi sala llahu lianna rasuul sala allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye wa saaxibaahu lam yunqaluu lama soo naqlin qabrigoodii lama soo naqlin oo lama qodin oo lama keenin masaajidka dhexdiisa ilaa ardi lmasjid looma soo naqlin ee waxa weeye masaajidka waa intii nebigu uga tegay gurigaasayna ku xabaalaayeen sidaa daraaddeed lama odhan karo masaajidkay ku xabaalan yihiin lama odhan karo kabacdu markaa tilmaamo wuxuu yihi ficilka waliidna laysa bixuja buu yidhi ficilkiisuna xujo ma aha buu yidhi lamana daliishanayo lamana daliishanayo marka saasay culummadu u wada caddeeyeen xilli kasta ha joogeene saasay waxay u caddaynayaan oo u waadixinayaan inaynan arrintaasi bannaanayn masalada marka khulaasadeeda waxaan uga gudbaynaa ma banaana ayi masjid ama masjidka nebiga ha noqdo ama masaajid kale ha noqdo ee qabri in la dhexgeliya ma banaana adiladeediina waa aragnay aqwaashii culimmadana waa aragnay waana waadix arrintaasi ka shamsi qofkii marka isagu sameeyaa waa qof u ku talagalay mukhaalafatu nabiyi sala allahu alay slam inuu nabigii khilaafo oo waxa weye u banbaxay waciidkii iyo nacladii kusoo aroortay qofka ficilkaa sameeya sidii yahuudiya nasaara loo nacladay ayaa isagana nacladaasi waxa weeye u gaaraysaa walciyaadu billah khaatimatu lbaxd intaan dambe waxa waa khaatimatu risaala wey risaaladii halkaas ku dhammaatay waa khaatimo wey waa dhammaystir weeye gebagabadii weeye waxa uu yihi wa ana cafan waclam ma qaar baan ka waxaan meel kalan fiilinaya cafan ha iclam akhi lmuslim waxaad ogaataa walaalkayga muslimka ahow ana kula maa taqadama wixii inoo soo hormaray oo min alaxaadiidi axaadiid ahaa walaaathaari aathaar ahaa wa aqwaal alculamaa ay aathaar asaxaabaan ujeedaa wa aqwaal alculamaa iyo culimmadii ka dambeeyey raximahumullah ilaahay u naxariistee wain ikhtalafat iya haba kala duwanaato ikhtilaafkan maaha kii khilaafka ah wain ikhtalafat ee ha kala duwanaato dilaalatuha dilaaladeedu ha kala duwanaato fa hiya mutafiqatun waxay isku waafaqsan tahay cala nahyi nahyiga la nahiyey waxa weeye fi ljumlati duuduub ahaan waxay isku waafaqsan tahay can kulli maa wax walba oo waxa weeye kutusaya can kulli maa yumbiu wixii kutusaya oo ku waramayo kutusaya can tacdiimi alqubuur qabuurta in la weyneeyo adilada meeshii ugu horreysay kasoo bilow ilaa meesha ku dhammaatay iyo wixii aqwaal culamaaba kulli waxay ku socdaan qabuuraha inaan la tacdiimin oo guluwi lagu samaynin tacdiiman inaan lagu samaynin yukhshaa laga baqayo minhu alwuquuc fi lfitna fitna ku gaarsiiya sidii qowlkii imaamu shaafici wadalaal iyo baadinimo ku gaarsiiya ayaa la inooga digay mithla binaa'i lmasaajid in masaajid laga dul dhiso walqubaab in waxa weeye teendhooyin laga dultaago ama wax laga dultaago cala alqubuuri sidaasoo kale wa darbi alkhiyaam khiyaamkuna waa teendhooyinka ee waxaas in waxaasoo dhan la sameeyo waa la inoo diiday wa rafcihaa in kor loo qaado waa la inoo diiday akhar min min alxaddi almashruuc xadka mashruuca oo ah qaydu shibrin taaka wax la eg ayaa la inoo ogolaaday waatamasux biha in qabriga la barakaysto oo la isku masaxo waa la inoo diiday watabaruk in la barakaystana waa la diiday bil amwaati dadkii dhintay waxaasina wax bannaan ma aha wanaxwa daalika iyagaa la rabaa in loo duceeyo fa haadihi alumuur kullahaa say u dhan tahay gayru mashruuca wax bannaan ma aha fii diini lislaami diinta islaamka kuma bannaana oo lama ogolo weeye wamaa kaanat macruufatan wax la yiqiinayna ma aha cinda salafi xilligii salafkii min asaxaabati wa gayrihim ma aynan aqoonin waxa noocaasa oo waxa way iska ilaalin jireen wayanbaqii haddaba waxaa habboon alxadaru in laga digtoonaado min mukhaalafati sunnati rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam sunnihii nebiga in la khilaafo in la iska ilaaliyo ayaa habboon lianna allaha subxaana wa tacaala tawacada waxa uu u yaboohay alcadaab cadaab buu u yaboohay bidaalika arrinkaa in nebiga la khilaafo waciid baa ku soo arooray allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim ha iska jireen baa layidhi horeyna waa usoo marnay aayaddaa ha iska jireen kuwa nebiga khilaafaya amarkiisa can amri ay can amri rasuul sala allahu calay wasalam kuwa khilaafaya amarka nebiga an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim fitna inay quluubtooda ku dhacdo fidnoobaan oo diintaba ka baxaan oo bidca iyo shirki ay ku dhacaan ama cadaab aliima uu xanuujiyo ha iska ilaaliyeen baa layidhi se waciid marka maaha loo baahanya la iska ilaaliyo waynu ka cararno wa qaala tacaala waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic gayra sabiili lmu'miniin nuwallihi maa tawallaa wa nuslihi jahannama wasaacat masiira waxa weeye qofkii dariiqii nebiga dariiqaan ahayn qaada oo saxaabadii khilaafa waxa weeye haddee allah waxa uu yidhi wayatabic gayra sabiili lmu'miniin dariiqii mu'miniinta waxaan ahayn mara oo dariiq kala mara oo ka leexda hadyigoodii iyo dariiqoodii nuwallihi maa tawalla wa nuslihi jahannama wasaacat masiira waidaa jamacnaa haddii aynu kulmino isbarbar dhigno muqaarano yar baan meeshaan ku samaynaynaa u fiirsada waidaa jamacnaa haddii aan jamcinno bayna sunnati rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam fi lqubuuri qabuurta siduu nebigu u sunneeyey in loo dhiso oo loo ixtiraamo oo loo sameeyo wamaa amara bihi wixii uu amray ou nahaa canhu ama uu nahiyey haddii aynu muqaarano ku samayno wamaa kaana wamaa kaana calayhi asaxaaba iyo saxaabadu siday ahaayeen ridwaanullaahi calayhim intaas haddaynu muqaarano ku samayno iyo wamaa kaana calayhi aktharu nnaasi alyowm maanta dadku sida ay samaynayaan ay macnaha haddaynu dhinacaana dhigno sunnihii nebiga iyo sunnihii saxaabada siday qabuuraha ula dhaqmeen dhinacaana aan fiirino dhahno bal dadku maanta see ula dhaqmaan qabuuraha waxaa kuu soo baxaya arrin cajiiba oo waxa weeye aada la yaabtid ayaad arkaysaa yatabayan lanaa waxaa inoo cad yatabayanu lanaa waxaa inoo caddaanaya oo waadix inoo inoo noqonaya anna axaduhumaa midkood labadaa dhimac waxa weeye mudaadun waxa weeye mudaadan inuu ka hor imaanayo lil aakhar kan kale diddu shay-i waa wixii kasoo horjeeda inayna marna ayna kulmaynin oo waxa weeye munaaqidan uu burinayo mid walba midka kale bixaydu laa yajtamicaani abadan wax la kulmin kara ma aha wax la kulmin kara ma aha waalamhilatu fi dalika kathiira laakiin dhowr xabaan soo qaadaynaa u fiirso minhaa waxaa ka mid a waa intii aynu soo marnay baan wax yar khulaasaynaynaa minhaa waxaa ka mid ah ana rasuul sala allahu calayh waali wasalam nahaa can isalaati salaada in loo tukado ila alqubuuri qabuuraha waa nahiyey waa soo marnay soo maa kamaa fii xadiidi abi marsad alqanawi aynu soo tilmaamaynay shala oo yihi nabigu laa tusalluu ila alqubuur walaa laa tajlisu cala alqubuuri walaa tusalluu ilayha soo nabigu shala ma aynu sharaxaynin haddaba haddii sunnihii nebiga saa ahaa oo uu yihi qabriga yaan loo tukanin xaggiisa ka waran marka dadka maanta waxay samaynayaan dad badan baa qabuura xaggooda u tukanay oo waxa weeye meel walba samaynaya arrintaasi marka waxaad arkaysaa maadaama uu nabigu yihi laa tajlisuu cala alqubuur walaa tusalluu ilayha inay khilaafsan tahay ayaad arkaysaa iyo axaadiis badanna uu ku tilmaamay walaa tusalluu ilayha xaggeeda ha u tukanina fiihi waxaa ku sugan marka nahyi tasriixu nahyi nahyi sariixa ayaa ku sugan can isalaati ilaa qabrin inaan la ogolayn wa kathiiru min annaasi alyowm yusalluuna ila alqubuur aw cinda alqubuur way qabuuraha xaggooda u tukanayaan ama cinda alqubuur bay ku tukanayaan uma aaba yeelayaan nahyigaa nebiga dhinac bay ka marayaan miyaynu isku diidana ikhwaan waa arrin waadixa wey wa minhaa waxaa ka mida nahyu sala allahu calayh waalih wasalam uu nahiyey can itikhaadiha masaajid in masaajid laga dhisto sidii hadda aynu ka soo hadlaynay oo axaadiidtaasoo dhan inoogu caddaatay dad badanna marka waxaad arkaysaa maanta inay masaajid ka samaysanayaan oo waxa weeye ay ka samaysanayaan nebiguna muxuu yidhi alaa falaa tattakhidu lqubuura masaajid fa inii anhaakum can dalika ha samaynina dad badanna fa kathiiru min almuslimiina alyowm yabnuuna calayha almasaajid wa yusamuunaha waxay ku magacaabayaan mashaahid mashaahid bay u bixiyaan intay guryo ka dul dhisaan mudaahaatan libuyuut illah waxa ayna ka horkeenayaan oo kula tartamayaan guryihii ilaahay oo masaajida ahaa oo la rabay ilaahay keligii in loo da-ayo wa minhaa waxaa ka mid ah annahu sala allahu calayh waaalih wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam amara bitaswiyati alqabri waa soo marnay qabriga in la simo inuu amray oo aan kor loo qaadin oo xadiidkii cali iyo xadiidkii fudaala iyo waad ogtiin waa garanaysaan maxay maanta marka dad badan samaynayaan waxa ay samaynayaan guryey ka duldhisayaan isugu faamayaan kalbuyuut sida guryaha oo kale ayay kor u taagayaan miyaynan marka ahayn arrin khilaafsan sunnihii nebiga iyo hadyigii nebiga iyo dariiqii saxaabada a khilaafsan tahay marka arrinta noocaasa oo dhan wax bannaan ma aha wa minhaa waxaa ka mid ah haddaad isbarbar dhigtid nahyuhu can tajsiisi alqabri qabrigii in la nuuradeeyo oo la qurqurxiyo waa inoo diiday waa soo marnay dad badanoo maanta joogana way qurxinayaan oo way nuuradaynayaan oo way rinjiyeynayaan marka waa arrin khatara wey qabuuraha markaad tagtay waxaa arkaysaa rinjiga iyo nuuradda lagala daalay iyo sida loo adkeeyey waad yaabaysaa wa minhaa waxaa ka mid a wixii aynu soo marnay nebigu inuu nahayey can kitaabati qubuur in qubuurta wax lagu dul qoro oo waxa weeye lagu dhigdhigo magacyo iyo wixii la mida waana dad badanna maanta waxa ay samaynayaan waynu aragnaa calaa kulli xaal walmaqsuudu khulaasku khulaasadu waxay tahay ana haa-ulaa'i kuwa almucadimiina lilqubuur qabuuraha weyneynaya oo waxa weeye qabuuraha dul fadhiya almutakhidiina lahaa ka yeelanaya acyaadan sanad walba waxaad arkaysaa in lagu sii socdo oo waxa weye la dul degayo oo xoolo lagu qalanayo oo aan laga dulkacaynin oo sanad walba loo soo noqonayo ayaad arkaysaa waxa weeye guryana way ka dul dhisayaan masaajid ama ha ku magacaabeen ama mashaahid ha ku magacaabeen ama dahara ha ku magacaabeene kulligood say u dhan tahay waa wax khilaafsan hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo hadyigii saxaabada waa wax khilaafsan wey nas'alu اllaha salaama wاlcaafiya wa akhiira hada ma tayasara allahu lii intii ii fududaatay fii hada albaxthi ayay ahayd arrintaas aynu ka soo hadalnay bisha ramadaan gudaheeda wa as'alu اllaha subxaanaه wa tacaala waxaan weydiisanayaa allah subxaanaه wa tacaala an yajcala inuu ka yeelo camalkaa aan samaynay khaalisan liwajhi illaahi alkariim ilaahay daraaddi inuu ka dhigo waxa weye ayaan weydiisanayaa wa an yanfacanii bihi inuu nagu anfaco aniga iyo idinkaba yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin